الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين آه حديثي درسي أن يقدم بي حديث عبد الله بن عمر hadaynu soo dul marno wuxuu ihi sheekhu raximah اllah can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma anahu qaala ina alyahuuda jaa-uu ilaa rasuuli اllahi sala اllahu alayhi wasalam nimankii yahuudda la odhan jiray waxay u yimaadeen rasuulka fadakaruu lahu waxay u sheegeen ana imra'atan minhum gabadh iyaga ka mid ah iyo warajulan nin ayaa zanaya zinaystay yani labadaasa kala zinaystay faqaala lahum rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ku yihi sala allahu alayhi wasalam maa tajiduuna fi tawraat tawraat maxaad ka helaysiin fii shani rajm arinka rajminta tawraadda maxaad ka helaysiin yani tawraad maxaa ku yaala faqaaluu waxay nafdaxuhum waan fadeexadaynaynaa wayujladuuna waana la garaacaya waanu fadeexadaynaynaa waana la garaacaya qaala cabdullaahi bnu salaam cabdullaahi bnu salaam wuxuu yihi saxaabigaasi oo iyaga ka mid ahaa kadabtu been baad sheegteen fiihaa aayat rajmi towraadda waxaa ku sugan oo ku taalla aayadda rajmiga fa aatow bitawraati towraad bay la yimaadeenoo fanasharuuha way kala bixiyeen fawadaca axaduhum midkood waxa uu dhigay yadahu gacantiisii calaa aayati rajmi aayaddii rajminta ku taallay buu gacantiisii saaray ku qariyay faqara wuxuu aqriyay maa qablahaa wixii ka horeeyey wamaa bacdaha wixii ka dambeeyey yani aayaddaa wixii ka horeeyey wixii ka dambeeyey buu aqriyay faqaala lahu cabdullaahi bnu salaam wuxuu ku yihi irfac yadak gacantaada kor u qaad farafaca yadahu gacantiisiibuu kor u qaaday faidaa fiihaa aayat rajmi mise waxaba ku sugan aayaddii rajminta faqaala sadaqa ya muxamed run buu sheegay wuhi maxamedow faamara bihima annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay waxa uu faray in la rajmiyo oo farujimaa waa la rajmiyey dhagax baa lagu diyay qaala fara-aytu rajula waxaan arkay ninkii oo yajna-u cala almar'ati gabadha u leexanaya xaggeeda yaqiihaa alxijaarata dhagaxaanta ka ilaalinaya yajna-u yanxani waa u iilanayay alrajulu aladii wadaca yadahu calaa aayati rajmi huwa cabdullaahi bnu suuriya ninkii aayadda gacanta saaray ku qariyay waxa la odhan jiray cabdullahi bnu suuriya xadiidkan sheekhu wuxuu u keenay raximah llah in nimankii gaalada ahaa ee muslimiinta ku dhex noolaa hadday shareecadeena usoo xukun dhigtaan ay suulo ka yimaadaan in sharcigeena lagu xukumayo waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadkii ayuu ku oogay markii ay yimaadeen ayaa rasuulku sala alla alay slam xadkii ayuu ku oogay marka nimankan yahuudda waxaa macruufa in kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala ay taxriifin jireen oo ay qarin jireen oo sida uu yahay aynay ugu dhaqmi jirin sidoo kalena aynay u sheegi jirin bal hadda u fiirsa xadiid rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu weydiiyey oo ku yidhi towraadda ilaahay idiin soo dejiyey maxaa ku yaalla xagga rajminta maxaad ka helaysiin oo aayadda rajminta ma ku jirtaa waxay u sheegeen yani inay jirin markii uu cabdullaahi bnu salaam cabdullaahi bnu salaamna waxa uu ka mid ahaa culimadii reer bani israa'iil waa islaamay islaamnimadiisuna way u wanaagsanaatay nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu bushaareeyey jannada marka maadaama culimmadooda uu ka mid ahaa waxa weeyaan beyntoodii buu sheegayo waxa uu caddeeyey in aayaddu ay ku jirto towraadda oo rajmintaa laga helay markii ay keeneenna way qariyeen gacantiiba saareenba si aan looga arkin wixii agg xaggii horena waa aqriyay xaggii dambena waa aqriyay gacantana waa saareen laakiin cabdullaahi ibnu salaam baa meesha joogay oo garanayay dabeetana waxa uu sheegay ina waxa uu markaa dee gacantanu ka qaadu furay waxaa ka soo baxday aayat rajm rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa laxmiyey marka xadiidka waxaa ku sugan ana alkufaar ida taxaakamuu ilayna an naxkuma baynahum bisharcina gaalada haddii ay iskula keen xukun dhigtaan oo gaalada intii noo yimaadeen ana kala xukuma waxaa ku kala xukuminaa sharcigeen waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa rajmiyey waxaa xadiisku ko laga qaadanayaa kale wujuubu iqaamati lxuduudi cala alkufaari fi zina gaalada laftooda waxa weeyaan xuduud waa lagu ogaya marka gaaladii maalan ay noqoto inay isugu ka yimaadaan xadkii waa lagu ogayaa in lagu ogaana markaa waajib bay noqonaysa zinadii oo kale iyo kuyooga lamidka ah ahlucilmigu waxay isweydiiyeen islaamka miyaa loo shardiyaa ixsaanka qofkii waxa weeyaan guur soo maray ee zinaystay xadkiisu waa in la rajmiyo inuu muslim yahay miyaa loo shardiya mise lama shardiyo laba qowl bay culimadu ku leeyihin qolna waxay dhahan waxaa shardi ah inuu qofkaas muslim yahay qolna waxay dhahdeen mayana shardi ma aha inuuna marka waxa weeyaan islaamnimo shardi maaha oo xadiiskan waxay noogu taallaa nimanka yuhuuddahaa laftooda rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa rajmiyey qolada iyagu tiri islaamnimada ayaa loo shardiyaa ana alislaama shardun fi lixsaan taasi waxay yidhaahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalam lam yas'al yahuud bixuduuri cabdillaahi bni salaam liyacrifa alxukma minhu rasuulku uma weydiinin yuhuudda markuu cabdillaahi bni salaamna meesha uu joogay si u ogaado xukunka xukunkoodu si u ogaado uma weydiinin wuxuu u weydiiye oo keliya un liilzaamihim limaa yactaqiduunahu si u laasimsiiyo waxay ictiqaadsan yihiin ee kitaabkooda ku sugan ee waafaqsan xukunka islaamka kaa inuu ku laasimsiiyun buu u weydiiyey xujo inuu ku ogo iyo in uu muujiyo waxay qariyeen oo ay bedeleen marka waxa rasuulku nacaynkaa u sameeyey bay dhahdeen ima biwaxyi min allah ilaahay buu waxyooday oo u sheegay in towraad ay ku jirto aayadda rajmintu dabeetana sidaas buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu doonay inuu ku ilzaamiyo iyo in maaragtay biikhbaari man aslama minhu ciddii iyaga ka mid ahaydee islaamtay oo uga warantay marka islaamnimadii buu shardiyeen qoladaas waxaa kale markaa iyadana soo aroortay fii saxiix muslim min xadiidi baraa ibni caazib radia allahu canhu waxa uu yihi mara mura calى الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama biyahuudiyin muxamama majluudan rasuulka waxaa la soo mariyey nin yahuudiya ninkaasoo waxa weeyaan dhuxul iyo dee wax la mariyey oo iminka halkan markii rasuulku weydiiyey calayhi الsalaatu wasalaam ma tajiduuna fi الtawraati fi shaأni الrajm waxay dhahdeen nafdaxuhum wayujladuun waa fadeexadeynana inaan fadeexadeyno oo la garaaco un baa kitaabkaa ku taalla towraada marka taasuu ka iyo xadiidkan inoo fasirayaayo wuxuu yihi waxaa la soo mariyey nin yahuudiya marka waa fadeexadda qaabka waxu fadeexadeynayeen inay marka waxa weeyaan dhuxul iyo waxyaaba noocaas oo kale ay mariyaan iyo dambaskii marka nin yahuudiya oo saasoo kale wax loo marmariyey dhuxul iyo wax la mariyey oo la garaacay ayaa rasuulku la soo mariyey rasuulku waa u yeedhay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ahaakadaa tajiduuna xadda zinaa fii kitaabikum ma sidaasaa kitaabkiina ku taalla xadka zinada ma sidaasaa kitaabkiina ka helaysiin waxay yidhaahdeen nacam haayo sidaasba xadku kitaabkayga saasuu qoraya xadkii zinada deetana wuxuu yidhi nin culimmadooda ka mida reer bani israa'iil culimmadoodii wuxuu yidhi ilaahay baan kugu dhaariyey ilaahay baan kugu weydiiyey aladii anzala atawraata calaa muusa allaha towraad nabiyullaahi muuse kusoo dejiyey baan wax kugu weydiiyey ahaakadaa tajiduuna xadda azinaa fii kitaabikum ma sidaas baad kitaabkiina aada xadka zinaad ka helaysay xadka zinada saasaa kitaabkiina ku taalla marka waa dhaariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam deetana wuxuu ku yihi maya yani ninkii sheekh ahaa ee culimadu ka mid aha wuxu uhi maya walowlaa anaka nashatanii bi haadaa haddii aanad idhaarin lahayn oo dhaar ilaahay markaa dee waxba aanad igu weydiin lahayn lam ukhbirka kumabaan warrameenba kumaan sheegeen najiduhu rajma waxaan kitaabka ku sugan oonu ka helaynaa rajmigii oo qofkii waa la rajminaya guur soo maray waa la dilayaa oo dhagax baa lagu dilaya deetana waxau yihi walaakinahu kahura fii ashraafina dadkayga sharafta lahaa ayay arrintan ku fara badatay oo xumaanta ay ku ku dhex faaftay marka wuxuu yihi fakunnaa idaa akhadna ashariifa taraknah wa idaa akhadna adaciifa aqamnaa calayhi alxad markaanu ka shariifka aanu qabanno ee arrintaasu ku dhaco waanu iska sii dayn jirnay ka daciifka ee taagta daranna marka aanu qabanno ee arrinkaa uu ku dhacana aqamnaa calayhi alxad xadkan ku uli jira waay dabeetana waxaanu yidhi buu yihi bal aynu isku nimaadno oo falnajtamic calaa shayin nuqimuhu cala ashariifi walwadiic mar hadday caynkaasi dhacday ay noqotay ki dadkii ashraafta ahaa ay ku fara badatay iyo dadkii madaxda ahaa oynu ayn marka xadkiiba aan lagu oogeyninba kii daciifkana xadka lagu oogayo aynu isku nimaadno oo shay aynu isku waafaqno ka shariifka ah ee sharafta leh iyo madaxa ee madaxda ah iyo ka iska markaa daciifka ahba shay marka waxa weyaan xad uga dhigno aynu u samayno oo ay wadaagaan inaan qolna xadkiiba lagu ogayo qolna xadkii laguma ogaye marka wuxu uhi fajacalna ataxmiima waljalda makaana arajmi in qofkii la garaaco oo dhuxul iyo marka wax lamid oo loo mariyo oo loo lagu dhoobo ayaanu waxaanu ku bedelnay xaggii rajminta halkii laga rajmin lahaa ayaanu caynkaa ka samayna deetana rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam allaahuma inii awalu man axyaa amraka idaa amaatuu ilaahayow anugu waxaan ahay kii amarkaaga nooleeyey markii ay dileen fa amara bihi farujim waxa uu faray in la rujmiyo dabeetana waa la rajmiyey daetna ilaahay baa soo dejiyey caza wajal yaa ayuha arasuul laa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufr aayadaha qur-aankaa waa soo degay ilaa qowlihi in uutiitum haada fakhuduuh waay marka waxa ay yidhaahdeen iituu muxamada fain amarakum bاtaxmiimi wاljald fakhuduuh marka ilaahay kaga warramay subxaana wa tacaala in uutiitum hada fakhuduuhu muxamed u tago oo haddiu idin faro garaaca iyo qofkii oo dhuxuli wax loo mariyo fakhuduuhu arrinkaa qaata wain aftaakum biاrajmi faxdaruuh hadduu rajmin idin fatwoodo oo idinku yidhahdo waa laydin rajminayaana ka digtoonaada deetna ilahay baa soo dejiyey waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaaika hum lkaafiruun waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaaika hum اظaalimuun waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaaika hum lfaasiquun nimanka yuhuudda ahaa yani xukunkii ilahay bay bedeleenba xukunkii ilahay muxuu ahaa rajmin buu ahaa waxay ku bedeleen fajacalna ataxmiima wاljalda makaana arajmi qofkii in la fadexadeeyo un oo banaanka dadka lasoo mariyo oo dhuxul iyo wax lagu dhoobo oo la garaaco bay ku bedeleen xaggii rajminta intaasi waxay leeyihiin rasuulku u tago oo hadduu idin faro arrintaasna ka yeela haddii kalena ka digtoonaada iska ilaaliya deetana ilaahay baa aayadaha qur-aankaa soo dejiyey waman lam yaxkum bima anzala allah walaaika hum lkaafiruun yuhuudda saas bay ahaaye niman kitaabkii ilaahay ilaahay kusoo dejiyey markaa xeelada ku bedelaya oo yuxarifuuna alkalima can mawaadicih ilahayna qur-aanka kaga warramay subxaanahu watacaala can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal rasuulku wuxuu yihi low ana imra'an iطalaca calayka haddii uu qof ku soo eego bigayri idnin idan la-aan hadduu kuu daalacdo oo faxadaftahu bixasaatin markaa finiin aada markaa ku finiintid dhagax yar aad ku finiintid oo faqafa'ta ay faqafa'ta caynahu ishiisa aada soo ridid maa kaana calayka junaaxu korkaaga wax dembi mu ahaan low ana imra'an haddii qof ialaca calayka uu kusoo alacdo bigayri idni idan la-aan yani alacshada waxa weya qofka gurigiisa ku jira ayaa qof u soo eegaya ama daaqad buu kasoo eegayaa ama meel dabaasan kasoo fiirinayaa marka waa halkaasuu saasuu soo eegaya faxadaftahu aada ku gantid bixasaatin quruux aad ku gantid yani marka aada ku finintid fininkii weeyaan oo faqafa'ta caynahu ishiisa aada soo tuurtid maa kaana calayka junaaxun wax dembiga korkaaga iyo ciqaabay oo saaran ma jiro marka yani albaabka de qofku waxaa loo yeelay inuu waxa weeyaan uu idan aragtidan idanka waxba loo yeelayba aragtida awgeed marka qofkii haddaad daaqad ka soogtid amaba aad ka soogtid albaabka meesha daloosho oo kale dee waxa weeyaan idan la-aan welibana saa u samaysid wixii idanka loo sameeyey waad weyda aragti marka waxa uuna tusinaya xadiidku ko inaanay banaanayn in dadka cawraadkoodii la daalacdo guryahooda markay joogaan oo meelaha laga soo eego oo qofku guri gurigiisii joogo siiba dumarkii oo kale waxa weya xurkay dhiganayaan iyo xijaabkii marka qofkii wuxuu arkaya dadka cawr cawraadkoodii buu arkaya marka waa xaaraam qofka caynkaa sameeya ee ishiisii lasoo tuuro dhiiggiisa hadar buu ka dhigay shaaricu yani hadar weyaano magnal ma laha qisaasna ma laha ahlu cilmigu xadiidkan ayay markaa daahirka xadiiska miyaa la qaadanaya oo sidaa u inoo sheegay baynu lagu qaadanaya mise waa la ta'wiilinayaa bay idhaha marka sidaa saxiixa wey xadiidka daahirkiisaas baa lagu socodsiinaya oo waxa weeyaan qofkii qof soo fiiriya ee daalacda idankiisa la-aantii ee gurigiisa soo ku jira cawradiisa halkaa ka soo fiiriya haddii isha laga soo tuuro hadar wiyo dhiiggiisii oo mag ma laha loona qisaasi maayo waxaana arrintaa xoojinaya xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxau yihi man iطalaca ilىa daari qowmi bigayri idnihi faqafa'uu caynahu falaa diyata walaa qisaas qofka dad ama qowm gurigooda ku daalacda iyo dad gurigooda ku jira qofka eega idankooda la-aantood buu fiirinaya dabeetana ishiisii bay soo rideen qofkaasi diye ma laha yacni mag ma leh qisaasna ma laha sidoo kale rasuulka sala allahu calayhi wasalam ninbaa soo gurigiisii rasuul ku jiraa buu meel ka soo eegay marka waxaan filayaa waxa uu markii dambe rasuulku u sheegay inuu halkaa kasoo eegayo haddanku arki lahaa saqafuu site markaa saqaftaas isha kaa gelin lahaa saqaftaas dan isha kaa gelin lahaa buu kuyidhi marka waxay kutusinaysaa qofka hadduu saa sameeyo ficilka noocaas hadduu la yimaado oo deetana ishiisii ay wax ku dhacaan wax loo geysto in dhiiggaasi dhiiggiisaasi hadal yahay oo aan mag una yeelanayn waay xadiidkan baabka dee baabku wuxuu ahaa baabkii marxaddu azina marka xadiidkana ma waafaqayo baabka markaa waxa uu ibnu mulaqin leeyahy raximah اllah wakaأnaha munaasibatu ana الshaarica jacala muqaabila nadrihi ilى الshakصi man sayara albaaba ramyahu bilxasa kama jacala muqaabila الzina aljild aw الrajul wغayra dalik aduu munaasabadu idin tilmaamaya halkaa waxa ku dhamaaday baabkii xadkii zinada halkan waxau ka tilmaamaya sheekhu xadkii sariqada wuxuu baabu xaddi sariqa sariqadii iyo tuugnimadii xadkeedii ayuu baabu yahay marka waa xuduudiiyo xadkii la oogayay wey sariqaduna markaa micnaheedu waxa weeyaan akhdu maali الnaasi khufyatan wa ikhraajuhu min xirzihi waa dadka xoolahoodii oo si hoos ahaana loo qaado ama si qabsoon baa loo qaaday akhdu amwaali الnaas khufya khufya marka wa si qarsoon buu u qaadaya qofkii marka tuugu markuu hadayo si qarsoon buu u qaataa waxaana maalkii laga saarayaa min xirzihi halkii lagu ilaalinayay xirzigu xirzu amwaal waxa weeye malcaadatu xifduhu fiihi caad ahaan waxaa maalkaa lagu ilaaliyo markaa ilaalinaya baa la yidhahda xirzi marka maalkaas waxa uu ka saarayaa meeshii lagu ilaalinayna waa ka saaraya kaas baa waxaa lahahdaa sariqa la yidhahdaa dadka xoolahooda saa loo qaado marka ilaahay subxaana wa tacala dadka xoolahooda waa u ilaaliyey sida cirdigoodii loo ilaaliyey iyo sharaftoodii sida loo ilaaliyey naftoodii loo ilaaliyey dhiigoodii baa xoolahoodina loo ilaaliyey waxaana lagu ilaaliyey qofkii xoolahoodii qaataa ee xada maal xurmale qaata in gacantii la jaro qofkii qaata in gacantiisii la gooyo marka sariqada waxaan ahaynna waxba lagu jari maayo sariqadu ah tuugnimadii waxaan ahayn sida maalan qofkii oo wax xoog ku qaata asbi qasab buu ku qaadaya waa dhacaya ama wixii buu dafaya u dhufanaya oo qofkii gacanta kala dhufto u kala cararaya kuyaga noocaasoo kalea sariqa lama yidhaahdo waxna lagu tari maayo waxay yeelanayaan keliya uun tacziir waxa la yidhaahdo oo qofku waa la caziraya laakiin sariqadii waa tugnimadii oo qofkii markaa si qarsoodiyi xoolihii u qaado oo meeshuu ku jirtay uu ka qaado taas ayaa waxaa la odhanaya sariqa oo waxaa waajibaysa in qofkii gacantii laga gooyo xadkan sariqadu oo ah in qofkii gacanta la jaro xaday waxay ku sugan tahay kitaabka ilaahay ee sunnaha rasuulka sala alla alay slam iyo ijmac ilahay wuxu ui wsaariq wsaariqatu faqطacuu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min allah wallahu casiizu xakiim yani kii tuuga ahaa ee lab iyo gabadhi waxaday intaba gacmahooda gooya gacmaha la jaray sunahana axaadiistan soo socotay noogu daliila ummadduna waa ku ijmaacday qiyaaska saxiixna waa keensanayaayo xikmaddu waxay keensanaysaa iqaamat lxuduud in xuduuddii la oogo sidii ilaahay inoo faray xifdan lilanfusi waalacraadi waalamwaal in xoolihii la xifdiyo dadkii loo xifdiyo iyo nafihii iyo cirdigii oo ah sharaftii qofku uu lahaa waxa uu leeyahay sheekha kitaabka sharxaya albasam raximah اllah tafsir aclam falxuduud kulha calى wajhi اlcumuum raxmat wanimca xuduudu dhammaanteed waa naxariis iyo nicmo faina fi اlmajmuucati اlbashariya afraada ushrabat nufuusuhum xub اlada dadka waxaa ku jira buu leeyahay dad nafahooda la cabsiiyey jacayl ay jecel yihiin dhibaatadaba dad waxaa jirta dhibaato u samaysan yacni dhib dhibka jecel iyo dadkiina cabsi geliyaan oy dadka argagax geliyaan oo ay xoolahoodii ay dhacaan oo cirdigoodii meel ay kaga dhacaan oo nafahoodii ay laayaan oo dhiiggoodii ay daadiyaan wa annahu idaa lam yujcal lihaaulaai lmujrimiin haddaa nimankaa mujrimiinta ah ee dadka xoolahoodii qaadanaya ee waxa weeyaan dadkii dhiiggoodii xalaashanaya ee dhiiggoodii daadinaya haddii loo yeeli waayo raadicun min alta'diibi waalcuquuba wax markaa ka joojiya waxa ay samaynayaan ficilkaa xunay samayna wax ka joojiya haddaa loo yeeli waayo oo ah in la edbiyo oo kii garaac yani la garaaco oo kii cilmiga meel kaga dhacaa yani gabadh oo kale ka zinaysta dee zinada la yimaada oo kale in la ciqaabo oo lagu ciqaabo marka waxa weeyaan in la garaaco ama la rajmiyo kii xoolihii qaatay oo kale xoolahoodii waxa weeyaan la ciqaabo isagana oo lagu ciqaabo in gacmihii la gooyo kii naf jaray isagana la ciqaabo lagu ciqaabo in naftiisii la gooyo isagana oo qofkii loo qisaaso yani haddii kuwa sidaa loo samayn waayo buu leeyay id darabat اlamwaal wakhaafa الnaas wataqaطacat الsubul haddaa caynkaa la samayn waayo oo dadkaa wax joojiya loo yeeli waayo oo ciqaab ah xoolihii meesha waa ka baxayaan wakhaafa الnaas dadkuna waa baqanayaan jidkiina waa go-ayaayo cidiba soconba mayso oo de nin waliba naftiisbula baqon doona iyo xoolihiisii marka wuxu i wa min raxmatihi tacaalى naxariista ilaahay waxaa ka mid a an jacala cuquubaat tunaasibu hadihi اljaraa'im inuu ilaahay ciqaabiyo uu u yeelay ku habboon jaraa-imtan jarimada qofku uu samaynayo si qofkan mujrimkii uga joogsado jarimadaasi uuna u xaawilin ama inu iskugu dayin inuu jarimada ku dhaco waxaa ka mida buu leeyahay qaطcu yadi saariq yani ciqaabka loo sameeyey ee shaaricu u sameeyey waxaa ka mida in qofkii tuuga ahaa gacantiisii la gooyo فhda المعtdي اladي taraka ma abaaxa الlah taعaalى lahu qofkan xadgudbay ee ka tegay wixii ilaahay u baneeyey wixii ilaahay u baneeyey ee ah makaasibtii wanaagsaneed qofku inuu shaqaystaa ka tegey maksabkaasoo isagana nafcu kasoo gelayo mujtamaciina maslaxad caamia kasoo gelayso qofkii qof qofkaa ka tegey sana calىa amwaali الnaas ee dadka xoolahoodii isku qaaday inuu qaato oo u dhaco bikayri xaqin oo dabeetana cabsi geliyey yunaasibuhu fi lcuquuba waxaa ciqaabka ku habboon waxa weeyaan an tuqطaca yaduhu gacantiisa in la jaro liannaha alaalat اlwaxiida licamaliyat ijraam waayo gacantu waa aalada keliya ee ijraamka camaliyadda ijraamka la imanaysa iyo xumaanta ee markaa xoolihii dhacaysa ee qaadanaysa saas bay munaasib noqotay in gacantii wax qaaday la gooyo marka yani xikmadda ku jirta shaaric markaa waa kaa weeyaan dhulka dee xuduudda lagu ogana waxaa amnigiiba yaa marka waxa weeyaan buuxa oo yaalla dhulka xuduuddii aan lagu ogeyninna fawdadiiba yani walow dawlado waaweyn ha noqdaanba oo marka waxa weeyaan hore sheeganayda ina hore mareen fawdadii iyo nafihii oo laiska dilo cirdigii meel lagaga dhaco xoolihii oo dadka laga dhaco ayaa marka waxa weya ku faaftay wax kalena maaha waxay ka tegeen sharcigii ilaahay waxaynay ku xukumeen qawaaniin ay dejisteen iyagu iyagoo ku naxariisanaya dadka muctadiinta ah dad ku xadgudbaya ee dadkii markaa xoolahoodii qaadanaya haddaba sariqadaas marka qofkii lagu oogayo ee gacantiisa ay noqonayso in la jaro waxay ahlucilmigu ay u shardiyeen afar shuruudood shardiga koowaad an yakuuna alahdu calaa wajhi اlkhufya qaaditaanka xoolaha la qaadayo waa in loo qaadaa si qarsoon si qarsoon buu qofku qaadanaya oo waxaa ku baxay in xoolihii loo qaato si markaa waxa weeyaan muuqata qofki qofkii oo la dhaco ayaa ha jahran waxaa kale ka mid a qofkii oo xoolihii laga daf laga dhufto oo lagala cararo iyagoo noocaas sariiqab noqonayaan waxaa kale ee ka mid a an yakuuna almasruuqu maalan muxtarima xoolahan la qaadanayo ee qofku dhacayo qofku xadayo xoolo weyn noqdaan dee muxtarimahoo waxa weeyaan maal muxtarima weyn noqda waxaa ku baxay xoolihii maalkaan muxtarimka aan ahayn waxaa ka mid ah aaladihii lahwi ama miisiga noqdo ama durbaanadii la garaacayey waxaa ka mid ah maytadii waxaa ka mid ah khinziirkii waxaa ka mid ah khamradii kuwaaso dhan waa xoolo aan xormo lahayn qofka hadduu xoolo xad lagu ogi maayo waxaa kale ka mid ah an yakuuna almasruuqu nisaaban shaygan la qaatay waa inuu noqdo nisaab waa inuu gaadhaa nisaabkana xadiis inoogu midan tahaye waa rubcu diinaar diinaar rubcii ama waa saddex dirham yani saddex dirham oo fida amaba diinaar rubci oo marka waxa weeyaan dahab misaanku in intaa gaaray waxa waxaa kale ee markaa kamida an yakun an ya'khud almasruuq min xirzihi waa in shaygan xoolaha la qaatay waa ina xoola ilaasha xoolo banaanka iska yaalla oo marka horeba iska dayacan hadday ahaayama inta lasoo maro la qaato dee qofkii qaatay gacantii lagu jari maayo waa xoolo way noqdeen la ilaaliyey ilaalintan xoolaha dee maalkana caad ahaan maal kastaa wax lagu ilaaliya buu leeyahy xoolahii arigii iyo geedii iyo lo-dii iyo waxyaabaha lamidkaa dee xaraa loo sameeya xaraasa lagu ilaaliya lacagta maqalbee maqalkaasa lagu ridaa dahabku meel lagu lagu ilaaliyo leeyahy yacni caada ahaan maalkaas wixii lagu xifdiyey lagu ilaalinaya buu kala baxaya weeyaan ama gurigii buu soo imanayaa deetna gurigii wixii dhex yaallay ee lagu guriga dhexdiisa lagu ilaalinaya buu qaadanaya marka alka waxaa ku baxday xoolihii banaanka iska yaallay ee aan ilaashanayn ama dayacnaa ama dadkao dhan marka ay wada arkayeen kaasi qofku hadduu qaato sina xolagu jari maayo waa in laba markhaati markaa la hela oo caadilina ka markhaati kaca qofka inun xoolahan uu qaatay ama waa inuu qofku qirtaa isagu oo uu qirtaa in xoolahan uu dhacay oo uu qaatay waxaa kale ahlu cilmigu ay sheegeen waalid waladkiisa xoolihiisa hadduu qaato xoolihiisa hadduu markaa saasoo kale u qaado iyadana xad lagu ogi maayo bay tilmaameen wuxuu sheekhu raximah llah can cabdillaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma ana الnabiya salى اllahu alayhi wasalama nebiga ilaahay qaaca fii mijanin waxa weeye gaashaan ayuu ku jaray qiimatuhu qiimihiisu yahay halaaثatu daraahima saddex dirham wa fii lafظin amanuhu lacagtiisu saddex dirham bahe yani shayga marka la qiimeeyo saddex dirham wey qaطaca fii mijanin mijanku marka waxa weeyaan waa gaashaankii ayuu ku jaray qiimatuhu halaaثatu daraahim qiimihiisuna waa saddex dirham saddex dirham weeyaan عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحما قش رسول كلاه أوله تقطع اليد قعنت أيال تشاري في ربع دينار دينا دينار ربعي بالله تشاري يفساعدا وحي كفر بلا لو هذا الحديث وحي شيء يعني انتهي لك بالله تشاري نصاب يعني قفك وحو قاطب wax kastuu qaatay miyaa lagu jaraya ama ha badnaadaaho ama ha yaraadee mise wuxuu leey nisaabo xoolaha uu qaatay haddii qiimihiisu intaa uu gaadho waa lagu jaraya waa laba qole ahlucilmigu leeyihiin culimada jumhuurku waxay sheegeen nisaab inuu leeyahay nisaabkiisuna waa rubcu dinaar dahaba ama waa saddex dirham oo fidaa iminka xadiidkuna wuxuu sheegaya rubcu dinaarin xadiidkana wuxuu sheegaya alaasa daraahima markay fidada tahayna waa saddex dirham markii dahabka tahayna waa waa rubcu dinaar oo micnaheedu wuxuu noqonayaa rubcu dinaar labiyo toban afar marka loo qaybiyo waa imsa saddex rubcu dinaarku waa saddex labiyo toban marka loo qaybiyo saddex labiyo toban marka loo qaybiyo afar marka loo qaybiyo waa saddex marka saddex dirham oo fida rubcu dinaarku waa saddex dirham buu dhigmayaa weeyaan waa dinaar rubci marka saddexdaa dirham ayay noqonaysa marka markii fida ay noqotona waa alaaatu daraahim saddex dirham weeyaan markii dahab noqotona waa rubcu dinaar dinaar rubci weey intaa wixii ka yar waxba lagu jari maayo qofku hadduu intaa wax ka yar qaato marka nin xadiidkan hore wuxuu sheegaya yani rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin baa qof baa yani waxa uu haday waxa uu haday gaashaan buu haday gaashaanka qiimihiisu ama lacagtiisuba waxay ahayd saddex dirham marka gacanta ku jira saddex dirham oo fida marka intaa wax ka yar waxba lagu jari maayo hadday fiddo noqoto saddex dirham iyo wixii u qiimo dhigmaa hadday ay noqoto dahabna sad- rubcu diinaar iyo wixii u qiimo dhigmaa intaa wixii labadaasa baan asal oo lagu qiimeynaya asalku waa labadaa siiba asalku waa dahabka dahabka lagu qiimeynaya qiimaha wixii ka hooseeya waxba lagu jari maayo wixii ka sarreeya mooyaane tuqطacu liyadu fii rubci diinaarin diinaar rubci baa gacanta lagu jari iyo fasaacidan wixii intaa ka fara badan marka yani nisaabkiisu waa intaas culimmada qaar ka mise daahiriyada oo kale iyagu waxay yidhaahdeen wax nisaab maba lahaba shayga intiisa yar hadduu xabad beeda qaato qofku waa lagu jaraya shaygii intiisa yar intiisii badneed may kala saarinba shayga in yar hadduu ka wax yar hadduu qaato iyo wax badan hadduu qaato waa isku mid mar walba gacanta waa la goynayaa hadduu wax qaataba sidaas bay yidhahdeen lakin qowlkaasi waa qowl daciif oo taag daran waayo rasuulku sala allahu alay slam qowlna way ka sugnaatay ficilna way uga sugnaatay qowl bay ka sugnaatay oo wuxuu laa tuqطacu lyadu ilaa fii rubci dinaari gacan la jari maayo rubcu dinaar waxaan ahayn lagu jari maayo xadiidka muslim ku sugan kan bukhaari ku suganna tuqطacu lyadu fii rubci dinaarin fasaacida ficilkiina waxay ku sugnaatay iyadana saas oo kale waxa weeyaan inuu ku jaray alaaatu daraahim u dhigmaya rubcu dinaar marka nisaabkiisu waa kaas nisaabka intaa in ka yar lagu jari maayo qofku hadduu qaato intaa wixii ka badnayd unbaa la goynaya haddaba qofkii qofkii wax haday gacanta ayaa la jaray sida aayadda qur-aanka ilaah ku sheegay wsaariqu wsaariqu saariqatu faqطacuu aydiyahuma ahlucilmi markaa aqwaal fara badan bay ku leeyihiin gacanta halka la jarayo qole waxay idhaahdeen yad waxa idhahdaa ila alkatif la halkaa garabka ee yad la yidhaahdaa qole waxay dhahdeen ila mirfa halkana la yidhaahdaa la xusulka ayaa la yidhahdaa yad qole waxay mayana halkan mifsalka oo markaa taanta ah intaa kafka ee yad la yidhaahdaa qolaba markaa adilay deliishadeen waxay u badan yihiin aayadaha tayamumka ka warramaya iyo weysada ayay u deliishadeen qowlka saxiixa sawaabku waxa weeyaan in la jarayo intaa maaragtay gacanta intaa kafka ayaa la goynaya gacanta midig baana la jaraya qof yani markuu xado la jaraya halkaa mataanta lagu jarayaa gacanta midig baana waa la goynaya hadduu mar labaad ku noqdo waxna culimadu waxa lagu jarayaa lugta bidix mar saddexaad hadduu ku noqdo waxay isku khilaafeen yani halka la jarayo qole waxan waa la tacsiirayaa uun oo wax damba la jari maayo gacanta midig iyo lugta bidix marka labadaa la jaro mar saddexaad hadduu wax qaato waxa weeyaan waa la waa la garaaci doonaa un qole waxay mayana ee waxaa la jarayaa gacantii bidix hadduu mar afraad wax qaatana lugta midig baa la jaraya lugta ha midig baa la goynaya afartii lixaad baa halkaas ku beelaya saasna waa la sheegay calaa ayi xaal halka la jarayaa waa gacanta midig oo kafki ah kafka oo gacanta midiga baa la goynaya can caaisha radia allahu canha ana quraysha nimankii quraysh ahamahum waxaa markaas murugeliyey sha'nu lmakhsuumiyati gabadhii makhsuumiyadda ahayd gabadhii ree makhsuumi ahayd waxaa la odhan jiray faatima bint lswad waxaana loo nisbeeyey ilaa makhzuum axadi afkhaadi quraysh quraysh jilib ka mida weeyaan nimankii quraysh sharafta lahaa ashraaftoodii qabaailka markaa mid ka mid ayahay ana quraysha nimankii qurayshada ahamahum waxaa markaasi murug geliyey sha'nu lmakhzuumiyati gabadhii makhzuumiyadda ahayd gabadhi ree makhzuumi allatii saraqad taasoo waxaday arrinkeedii baa markaa murugeliye faqaaluu waxay dhahen man yukallimu fiiha rasuula allahi rasuulka ilaahay yaa kala hadlaya yani yaa u shafaaco qaadaya man yukallimu fiiha rasuula allah rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalama yaa kala hadlaya oo u shafaaco qaadaya faqaaluu waxay dhahdeen waman yajtariu calayh yaa ku dhiiranaya rasuulka waman yajtariu calayhi rasuulka yaa ku dhiiranaya inuu arrinkaa u sheego ilaa usaamata ibnu zayd usaamo ibnu zayd mooyaane oo ah xibu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kii uu jeclaa markaa rasuulku uu jeclaa calayhi salaatu wasalaam fakallamahu waa la hadlay waxaa la hadlay fakallamahu usaama usaama ayaa la hadlay rasuulka faqaala wuxuu ku yuri rasuulka calayhi salaatu wasalaam atashfacu fii xaddin ma xad baad u shafaaco qaadaysaa min xuduud illaah xad xuduudda ilaahay ka mid a baad erge ugu tahay miyaa ad ergeynaysaa xad xuduudda ilaahay ka mida baad yaad erge erge u tahay yani si loo joojiyo xadkaas baad markaa oo gabadha xad baa lagu ogaya waxbay xaday marka gacanta la jaraya marka isaguna wuxuu ugu ergeynaya in la joojiyo marka wuxuu leeyahay xad xuduudda ilahay ka mid aad u ergeynaysaa uma qaama waa kacay fakhtaaba waa khudbadeeyey dadku u sharxaya marka waxaa riwaayadka qaar kuso arortay rasuulka alayhi salaa slam waa cadhooda faqaala wuxu uhi inamaa ahlaka aladiina min qablikum kuwii idinkii idinka horreeyey waxaa lagu halaagay uun annahum kaanu waxay ahaayeen idaa saraqa fiihim shariif ka shariifkiihi ee wanaagsan dhexda sharafta ku leey markuu waxado tarakuuhu waa ka tegi jireen wa idaa saraqa fiihim adaciif kooda taag daran markuu waxado aqaamuu calayhi alxad xadkay ku ogi jireen wa aymu llah dhaartaydu ilaahay bay ahaato ilaahay baan ku dhaaranayaae low anna faatimata bintu maxamed haddii faaimo ina muxamed oo inantaydii saraqat waxado laqatactu yadaha gacanteydaan goyn lahaa oon jari lahaa inamaa ahlaka waxaa halaagay uun aladiina min qablikum kuwii idinka idinka horreeyey annahum kaanuu waxay ahaayeen idaa saraqa fiihim shariif ka shariifkii markuu waxado tarakuu waa ka tegayen shariifka marka waxa weeyaan waa koodii sharafta lahaa ama maalka haystay ama madaxda lahaa ama qabiilkii wanaagsan ka dhashay waidaa saraqa fiihim adaciif kooda taag darana markuu waxadana aqaamuu calayhi alxad xadka ayuu ku ogayeen wa aymu llaahi allah bay dhaarteedu ahaataye low anna faatimata binti maxamed haddii faatimo oo inantaydii ihi saraqat waxado laqatactu yadaha gacanteedan jari laha wa fii lafdin kaanat imra'atun gabadh baa ahayd tastaciiru lmataaca alaabta ayay soo ergisan jirtay isticaarada marka waa sheegi soo ergisto wa tajxaduhu waynay jaxdihi jirtay yacni way diidi jirtay oo qofkii ka soo ergisatay marka hore isii weli marka waxba kaa soo qaatayba fa amara annabiyu sala allahu alay slam biqadci yadihaa nebigu wuxuu faray in gacanteedii la gooyo lafdigan dambe ibn mulaqin wuxuu leey wahada lafdu lakhiir huwa limuslimin khaasa lafdigan dambe muslim uun baa la gaar ah ee bukhaari maa uu soo saarin waay xadiidku waxau ina tusinayaa in gacantii qofkii waxaday in gacantiisii la jarayo ama ragaado ama dumar hahaado waxaa kale uu tilmaamaya had ii jeer dadka ashraafta ah yani dadka akaabirta ah ama madaxda ah ama reero wanaagsan ka dhashay ama adduunyo haysta oo tujaara marka ay fadeexada ay ku dhacaan had iyo jeer waxay ku dadaalaan in shaygaa la daboolo oo aan la soo saarin oo waxa weeyaan waxay aada ugu saciyayaan oo ay isku dayayaan inay madaxdii xukunka oogi lahayd inta u tagaan ay markaa ay ka dalbadaan inay ka dalbadaan in xukunka la joojiyo oo la hor istaago oo ciqaabkaas una imanin bal hadduu fiirso nimankii qoraysheed gabadhan oo la yidhi waxbay xaday ayaguna waar haddii gabadha gacanta la jaro waa fadeexad waynu fadeexadooni reerkiina waa fadeexadoon oo dumarkooda waa xaday baa lilorada waxaynu samaynaa aynu isku dayna rasuulka in lagala hadlo in gabadha laga cafiyo oo laga dhaafo waxay yidhaaheen yaa la hadlaya yaa ku dhiiranaya rasuulka inla hadlo waxaan rasuulku ugu jecelay waa usaama ibnu zayd saxaabigaas aan u dirnay waa u diran saxaabiga rasuulku waa ka cadhooday calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi atashfacu xaddan min xuduud illah xad xuduudda ilaahay ka mida miyaad u ergeynaysaa marka xuduudda ilaahay yani qof hadduu xad ku dhaco oo xadkaa lagu oogayo marka ay soo gaadho imaamkii ama xaakimkii xukumayey ee xadkaa oogayay marka arrinkaas uu soo gaadho in la shafaaco qaado ma banaano xaaraam weeyaan in laga ergeeya laakiin intaa ka hood la ergeyn karaa oo maalan qof baa alaab laga xaday marka dadkii qofkii in la loo tago oo la yidhaho waxa weeyaan yaan loo rafcinin imaamka ama xaakimka yaan la gaadhsiini si aan xadkii loo ogin yaan la gaadhsiin in la yidhaahdo saa lagu ergeeya way iyado way banaanta laakiin ka hor waxaan jeedaa kadib oo marka imaamkay soo gaadhaa oo xaakimkay soo gaadho o ay noqoto xadkii in la oogo in la ergeeyo la yidhaahdo waxa weyaan xadkii hala joojiyo taas buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diiday imaam lbagawi raximah llah wuxuu yihi wahada bacd an balaga dalika alimaam taas marka imaamkay soo gaadho weyan dabadeed fa amaa qabla buluuqi alimaam intayna soo gaadhin yani xaakimkii xukunka oogayey iyo imaamka muslimiinta faina ashafaacata fiiha jaa-izatun shafaacadu way bannaan tahay xifdan shafaacadu in laga ergeeyaa way bannaan tahay iyadoo asturaadii la doonayo o la ilaalinayo qofka in la asturo oo qofka dadka mudnibiinta ah in la asturaana waa waa sunna buuri marka qofka mudnibka ee dembiga ku dhacay in la asturaa waa sunna weeyaan marka qofkii maalan wax qaatay oo kale wixii uu qaatay marka lagu qabto ay noqoto in maxkamaddii la geeyo haddii loo ergeeyo intaan maxkamadiiba la geynin ee xaakimkaan loo geynin haddaa loo ergeeyo banaanta asturaad intan yani in la asturo laakiin haddii maxkamaddiiba ay soo gaadho in la ergeeyo xaakimkii lagu ergeyni in xadka ku ogine ta aan banaanay waa taa weeyaan waay xadiidkan waxaa ku jira mas'alo ahlucilmigu isu khilaafsan yihiin waxa weeyaan jaxd lcaariya waxaa gabadhan riwaayada dambe waa kaanat imra'atu tastaciiru mataaca watajxadu intay tagta reeraha iyo dumarka bay alaab ka soo qaadan jirtay caariye yani waxa weya caariyadu waa isticaaro amaba shaygii oo lasoo ergisto ay soo ergisin jireen io dhiib yani kuu soo celinayaa qofka ku intifaaco sidaa marka alaabta usoo qaadato baa maxaa dhacday inay marka dambe ay diidaba waa inkeri jirtayba marka la wixii ad naga soo qaadatay aan kuu soo dhibnayna sii y odhan jirtay ma ninka waxu ii dhibtayba way diidi jirtay deetan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa gacanteeda ay rasuulka arrinta soo gaadhay wuxuu faray in gacanta la jaro gacanta la jaro marka jaaxid lcaariya qofku wuxuu soo ergistay inkira ee diida ee arrintaas marka dambe ay ku caddaato gacantiisa miyaa la jaraya mise lama jarayo laba qol bay ahlucilmi ku leeyihi waxay leeyiin qofka caariyadii wixii uu soo isticaaraystay ama uu soo ergistay oo tabalcaaraha uu haystay qofka inkira ee diida ee dadkii lahaa u celin waaya ee markay weydiistaanna u diida ee dafira qofkaasi waa la jarayaa gacantiisa waxaa tilmaamay imaam axmed bin xambal riwaaye uu leeyahay ibn xasmina saasuu sheegay isxaaq ibnu rahoy isna saasuu ku tegey gacantiisa waa la goynayaa bay dhahdeen xadiidkan bana daliilo ah xadiidkan baana lagu camal falayaayo gabadhani waxa ay ahayd gabadh alaabta soo ergisata oo soo qaadata deetana dadkii lahaa umay celin jirin way dafiri jirtay jumhuurulculamaa waxay idhaahdeen jaaxidu lcaariya qofka caariyada diida ee inkira gacantiisa la jari maayo xadiidkanna waxay idhaahdeen xadiidkan wuxuu ku soo arooray gabadhani inay wax xaday oo riwaayad baa jirta inay wax xaday oo xadiidka xagga hore maxay nagu taallaa ana qurayshan ahamahum sha'nu lmakhzuumiya allatii sarakat gabadhan waxbay xaday ka tuugnimadaa ay xaday bay marka wax weyaan lagu jaray ee caariyadii maha caariyadii maha ibn lqayim raximah llah isagu wuxuu leeyahay qofka wixii uu soo ergistay inkira ee diida ee dafiraa waxa uu soo gudagelayaa magaca assaariq sharcan waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markay gabadhan ay kala hadleen wax soo isticaaraystay ee markaa wixii ay soo qaadatay dadkii ka dafirtay ee diiday waxau ihi waladii nafsii biyadihi low ana faatima binti maxamed saraqat laqatactu yadaha marka yani wuxuu tilmaamayaa jaaxid lcaariya in uu soo gudagelayo magacii saariqnimada oo tuugnimadii ah sida waxaa waxa wax sakhraansiiyaa oo u soo gelaya magaca sakhraan khamriga usoo geli gelaya laakiin waxaa wanaagsan in adiladii lasoo hafujiyo xadiidkaas wuxuu kusoo arooray inay gabadhan xaday xadiidka kalna wuxuu kusoo aroor riwaayada kalna waxay kusoo aroortay inay marka waxa gabadhan ay ay wixii ay soo ergeysatay ay inkiri jirtay ama ay gafari jirtay qisaduna waa mid keliya uun marka in lasoo hafujiya noqotay marka ibnulmundir wuxuu culimmada qaar ka mida ka wariyey oo ka sheegay in yidhaahdeen ana alqisata limra'atin waaxida istacaarat wajaxadat wasaraqat faquطicat lisariqati laa lilcaariyi qisadani waa hal gabadh oo keliya un oo inta wax soo ergisatay waxay soo ergisatay deetana dafirtay oo wax hadday dabeetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam gacanteeda ayuu gooyey waxaana loo jaray lisariqa tuugnimada loo gooyey laa lilcaariya waxay soo ergisatay ee ay diiday ama ay dafirtay looma jarine gacanta waxa loo gooyey waxa weeyaan sariqada loo gooyey deetana xaafidku hadalkaas soo naqliyey wuxuu yidhi wabidalika naquulu ama ibnu mundir laftiisa oo yidhi wabidalika naquul sidaas baa naguna odhan maayo labada xadiid sidaas baa laisku waafajinay inay gabadha waxadabe taas baanad moodaa inay maaragtay ugu dhowdahay wuxuu hi sheekh raximah اllah baabu xadd اlkamri kamriga xadkiisa u kana baabu xadkii zinada iyo xadkii sariqada iminkana waa xadkii kamriga kamriguna xad buu ilahay u dejiyey kamrigu macaani buu leeyahay waxaa ka mid a macaaniduu leeyahay asitr wاtahdiya inuu wax asturo uu markaa waxna uu daboolo ومنه اkتمرت المرأة إdا غطت رأسهa ووجههa gabadhu marka ay wejigedi dabooشha madaxeedi daboosha la اkتمرت way isqarisa yani waxaa kale macaanidiisa ka mid a almukhaalaطة waxaa kale macaanidiisa ka mid a alإdrاaك macaanidaas ayuu leey marka khamri waxaa loogu magacaabay لأنه يuطi اcqل caqligii buu daboolaya ama caqligii buu isku dhex daraya iyo mr saas kmr lagu magacaabay marka maanidaas yani macnahaas ayuu qaadanaya شharci ahaan waxaa la yidhaahdaa sm لkuli ma khamra الcaqل وغطaahu min أyi نوع min اأshri khamrigu wuxuu magac u yahay shay kasta oo caqliga daboolaya ama caqligii zuulinaya nooc nooc kasta oo wax la cabo ah yuu ka imanaya marka rasuulku wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam kullu muskirin khamrun wax kasta oo wax sakhraansiiyaa waa khamri wa kullu khamrin xaraamu shay kasta oo khamrihina waa xaaraan weeyaan markaa khamrigu waa muxaram bilkitaab sunna walijmac ilahay baa wuxuu yihi ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlazlaamu rijsun min camali الshayطaani faاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun khamriga iyo khamaarka iyo ansaabtii aslaamta waa rijs min camali shayaan fajtanibuuhu ka dheeraada baa lacalakum tuflixuun marka ilahay wuxuu la xidhiiriyey maca cibaadati asnaam alatii hiya shirku akbaru billah khamrigii baa lala xidhiiriyey yani asnaamtii oo la caabudo waa ansaab iyo aslaamtii waxaa kale rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam alkamru m اkhabaaif kamrigu wax alli waxa khabaaista ee xun oo dhan buu hooyo yahay isagaa hooyoba u ah iyo asaas shar dhammaantii iyo xumaan dhammaantii waxaa asal u ah khamriga asal u ah dhibaato ayuu leeyahay xagga adduunyada ah iyo dhibaato xagga akhlaaqda ah iyo dhibaato xagga caqliga ah qof kastoo caaqilna waa garanaya qofka yani jirhkiisii waxbuu yeelayaa caqligiisii waxbuu yeelayaa akhlaaqiisii waxbuu yeelayaa diintiisina waxbuu yeelaya culimmada dhakhaatiirtihiina waxay isku raaceen in amraad iyo xanuuno uu sababo aada iyo aada u foolxumo khamrigu sidaa daraaddeed bo shaaricu ama ilaaha iyo rasuulkiisu ay u xarimeen khamrigii waxyaabaha munkaraad ka dhaca oo dhanna iyo mafaasidana asal buu u yahay waxay markaa culimmadu sheegeen walow lam yakun fiiha ilaa dahaabu lcaql hadduuna khamriga dhibaatooyinkiisa faraha badan leh ee aan la koobayn haddayna ku jir lahayn oo yani haddayna ku jir lahayn waxaasoo dhan ilaa mid keliya mooyaane mid keliya haddii markaa laga heli lahaa oo ah caqligii inuu tagsiinayo un kaasaa ku filnaan lahaaba xumaantiisa iyo xaaraamnimadiisa maxaa u malan isagu waxyaaba fara badanoo kalana shamista caqligii sharafta lahaa ilaahay qof bini aadamkaa u siiyey ee uu ku galadaystay buu meesha ka saaray wuu zuulinaya daetna qofku wuxu noqonaya qof caruurtii iyo dumarkii ay ku qoslaan markuu meeshu banaanka soo maro marka law lam yakun fiiha ilaa dahaabu lcaqli intaaso kale haddiina ku jiri lahayn lakafaa sababan litaxriim marka laba xadiis buu sheekhu halkan ku keenay wuxuu yihi marka can anas bn malik radi allahu canه ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam nabiga ilaahay uutiya birajuli nin baa loo keenay qad shariba اlkhamra khamri cabay fajaladahu waa garaacay bijariidatin laantimareed buu ku garaacay naxو arbaciin afartan in ku dhow buu ku dhuftay yani afartan in markaa meelahaas afartan jeer buu ku dhuftay jeedalka mxuu ahaa laantaas qaal wafacalahu abu bakrin abu bakrna caynkaas buu sameeyey falamaa kaana cumar zamankii cumar markay ahayd istashaara الnaasa dadkii buu la tashaday faqaala cabdالرaحmaan ibn cawf cabdiraحmaan ibn cawf wuxuu yihi akafu اlxuduud xuduud inta ugu fududi amaanuun waa sideetan weeyaan faamara bihi cumaru cumarna waa faray in sideetan lagu jeedal qofkii lagu dhufto khamriga cabay ayuu faray zarkashi wuxuu leeyahay xadiiu anas xadiidkan anas ataa birajulin xadiidkan tilmaamaya uutiya birajulin qad shariba alkhamra waa lafdigii muslim maaha lafdigii bukhaari laakiin bilafd jariidatayni naxwa arbaciin marka halka halka ah fajaladahu bijariidatin jariida marka waa laanti timirta laantimireed buu ku garaacay laba laamood buu ku yahay lafdiga muslim sidaasna cabdulxaq isna waa ku tilmaamay marka lafdiga lafdiga muslim inuu yahay xadiidku waxa uu tilmaamayaa khamrada xadkeeda khamrigu inuu xaaraan yahay xadiidka waa daliilna oo yahay waxaa kaloo tusanaya xadkiisii oo ah in rasuulka calayhi salatu slam cahdigiisii waxa uu garaaci jiray afartan ku dhufan jiray afartan afartan jeedal baa lagu dhufanaya yani qofka khamriga cab waktigii cumar bn khaaab wuxuu la tashay saxaabadii sababta keentana waxay ahayd baa la yidhi dadkii baa farabatay oo waxaa la furtay dhul fara badan berigaa hore dee dhulku waa koobnaa islaamkii baa faafay ciraaq buu gaadhay shaam buu gaadhay dhul fara badan buu markaa gaadhay oo miyiyi wax kastaba leh iyo magaalooyinba leh dadkii cabay baa farabatay khamriga dadkii cabayay ayaa batay deetana cumar wuxuu isku yeehay saxaabadii waaweyneed wuxuu kala tashaday maxaynu sameynaa oo dadka inaynu ka hor istaagna si khamriga marka waxa weyaan loo joojiyo ay uga hadhaan dabeetana waxay saxaabadu u ishaareen uu ka mid ahaa cabdiraxmaan ibnu cawf iyo cali bin abi aalib labadaasba waa la sheegay in la kordhiyo oo halkii afartanka sideetan laga dhigo halkuu rasuulka afartanka ka dhuftay in sideetan qofkii loo sameeyo markaa sideetan jeedal uu cumar ku dhuftay sideetankaas bayna ku dareertay marka asalka xadku khamrigu waa afartan jeedal haddii xaajadii baahidu ay keensato in la kordhiyo sideetan baa laga dhigaya waxayna ku xidhantay imaamka oo imaamka muslimiinta iyo markaa eegaya deetna hadday noqoto inuu marka waxba u kordhiyo oo kordhin afartan bu ka dhigaya afartan bu ku daraya oo sideetan bu ka dhigaya hataa hadday sababto marka dambe qofka khamriga caba in la dilo oo qofka marka koowaad caba hala garaaco marka labaadna caba hala garaaco mar saddexaad dacban hala garaaco mar afraa haddaa la keeno hala dilo waxa wey dadku hadday farabataan oo joojinba waayaan oo jeedarka lagu dhufanay waxbabuu ka qaadiba waayo waxa weeyaan qofka laba jeer saddex jeer wax ka badan la keeno marka afraad in la dilo xadiid buu kusoo arooray oo rasuulka alayhi salaa slam uu sheegay culimmaduna waxay sheegeen marka afraad waxa loo dilo tacziiran u leh waa haddii ay noqoto maslaxaddu ay keensato dilitaankaa la dilaya inay dadku kaga istaagaan khamriga inay aada u cabbaan dilitaankaa la dilay waay laakiin xadkiisa asalku waxa weeyaan waa afartan hadday noqoto inay kordhiyana waa siddeetan cumarna siddeetankaas ku dhuftay siddeetanka wixii intii wixii ka dambeeyena siddeetankaasunbaa qofka markaa lagu garaacayay wey can abi burdata hani ibnu niyaar albalawiy radia allahu canhu annahu samica rasuula اllahi sal sl yaquul laa yujladu la garaaci maayo fowqa cashri aswaatin toban jeedal wax ka fara badan cidna lagu dhufan maayo ilaa fii xad min xuduud illah xad xuduud ilaahay ka mida mooyaane toban jeedal wax ka badan qof lagu garaaci maayo waxa weeyaan xuduuddii sharcigii waxyaaba xuduudda shaaricu wuxuu dejiyey markaa in mucayanoo qofka lagu dhufanayo hadday sariqadii tahay iyo haddii ay tahay waxa weeyaan khamrigii iyo hadday tahay zinadii oo zinadii waa boqol jeedal qadfigii qofkii xumaan lagu ganana waa siddeetan jeedal sariqadiina waa gacantii oo la jaro khamrigiina waa siddeetan jeedal wixii xuduud aan shaaric xad mucayan uu dejinin mala nin baa gabadh dhunkaday oo kale xad baa lagu ogaya xad malaa lagu ogay laakiin tacziir buu leeyay maxaa lagu tacziirinaya toban jeedal marka wixii xuduud aan ahayn waxa weeyaan toban jeedal unbaa lagu dhufanaya toban jeedal wax ka badan lagu dhufan maayo toban jeedal wa wixii ka badan waxay noqonayaan waa xuduuddaasu oo ah ama khamrigii xadkiisii oo kale ama sariqadii ama zinadii ama qadfigii laakiin wixii aan xad shaaricun u samaynin waxa weeyaan toban jeedal unbaa lagu dhufanaya saasuu xadiisku sheegay halkaa idinku dayna wasala allah cala muxamed waali sala ajmaciin